haddii marka waxa weyaan uu dheeraysto uu kor u qaado baab اkhalاa واlاstiطaala halkaas in ka bilowna alxamdu لilaahi rab اlعaalamiin الصalaaةu وaلsalaamu عalى أشرف الأنbiyaaءi والmursaliin nabiyina mحamed بn cabd الlah وعalى آlihi وaصaxbihi أجmaعiin wuxuu uhi sheekhu raximah الlah baab اkhalاai واlاstiطaala baab اkhalاa واlاstiطaaba baabkan waxa uu kaga waramayaa aadaabu dukuul khala suuliga gelitaankiisa aadaabta uu leeyahay iyo aadaabta loo fadhiisanayo amaba si kaleba haddaa loo dhigo aadaabta qofku xaajadiisa uu gudanayo taasuu kaga warramaya baabku wuxuu markaa ka farac yahay kitaabka oo kitaabu طahaara ayuu markii ugu horreysay inoo soo dhigay saynu hore usoo sheegnay kitaabku waxa uu shamaysan yahay abwaab iyo masaa'il waxa weeyaan kitaabu طahaara marka la idhaahdo abwaab ka warramaysa طahaaradii iyo masaa'il ka warramaysa ayuu shamilsanaya marka abwaabta uu shamilsanaya mid ka mida weeyaan baabna waxaa la idhahdaa sideedaba meesha laga galo ma guriga oo kale albaabka laga galaa la idhaahdaa baab baabku markaa ma albaabka la furayo ee looxa iyo ka samaysan baab mise waa meeshan laga gelayo lafteediiba waxay idhaahdeen culimmadu baab maaha looxa laftiisa albaabka ee de marna la xidhay marna la furayo halkan laga gelayo laftiisa la idhaahdaa baab looxan samaysan ee albaabka ee meesha lagu xidhayo ama la furayo marka lasoo gelayana baab waxaa loogu magacaabay limulaasamatihi lilbaab albaabka inbuu laazimo de waa albaabkii inbuu meesha taagan yahay marna waa tan la xidhay marna waa tan la furayo laakiin asalku waa meesha in laga fulayay ayaa baab la idhahdaa marka baab alkhalaa walistiaaba alkhalaa waxa weeyaan almakaan alkhaali meesha madhan baa la dhahdaa khalaa waxaana loogala jeedaa halkan almakaan almuciddu liqabaai alxaaja meesha loo diyaariyey qofku inuu xaajadiisii ku guto kaadidii iyo saxaradii iyo waxyaabaha lamidka ah meesha lagu gudanayo ayaa khalaa la yidhaahdaa laakiin sideedaba khalaaga waxa la dhahdaa almakaan alkhaali meesha bannaan baa la yidhaahdaa waxaana loogu magacaabay khalaa lianna muriida alxaajati yatlubu almakaan alkhaali liqabaa'iha khalaa waxaa loogu magacaabay qofka xaajada gudanaya waxa uu doonayaa meel bannaan oona cidina joogin oo aan laga arkaynin inuu xaajadiisi ku guto saasa khalaa loogu magacaabay marka istiaabaduna waa alabu طayib asalkeedu waa shayga wanaagsan oo la doonaa la yidhaahdaa ahlu cilmiga qaar ka mida waxay ku fasireen sida ibnu daqiiq ilciid oo kale izaalat اldaa oo ah nijaastii qofku inuu iska zuuliyo yani maa kharaja min asabiileyn inuu qofku iska hagaajiyo ayuu ku fasiray lakiin asalka kelmadda macnaheedu waxa weeye waa shayga wanaagsan oo la doono lakiin halkan waxaa loogala jeedaa qofku in uu istinjoogo oo uu طaahiriyo alqubl wاdubr wuxuuna ka طaahirinaya min ahar اlbowl aw اlgaa'ib waxaana ku طaahirinaya bxajarin aw ma kadida raadkeedii iyo saxarada ayuu ka طaahirinaya wuxuuna ku طaahirinaya biyo ama dhagax marka yani maxalkii buu hagaajiyey liannahu ayaba almaxal maxalkii buu feenay sii wanaajiyey marka alabu ayib saasa markaa yani istiaabada ay noqotay marka culimmadu sida uu sheekhu sheegay labaduba israaciyey kutubta qaarkan waxay qorayaan baab alkhalaa ama baab listiaaba oo keliya halkan baabu qabaa'i alxaaja waa la yidhi way baabaysteen baabu qadaa'i alxaaja yani xaajadii la gudanayo idaa qacada axadukum lixaajatihi iyagoo xadiidka ka qaadanaya olo sida halkan inoogu tala baabu lkhalaa oo keliya ayay markaa qoreen iyagoo daliishanaya ama ka qaadanaya hadalkaasi idaa dakala axadukum lkhalaa qaarkood baabu listiطaaba ayay ka cabireen iyagoo iyaguna ka qaadanaya xadiidka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam walaa yastaiibu walaa yastaiibu axadukum biyamiinihi aw kama qaala calayhi الsalaatu wasalaam qaar kale waxay ka cabireen atabarus ama atabarus baan filaynahay oo iyago ka qaadanaya xadiidka alburaaz fi lmawaarid dhammaantoodna isku macno keliin bay sheegayaan oo ah qofku aadaabtu xaajadiisii u gudanayo waxaa halkaa laga dareemaya shareecadu inay kaamil tahay fi اlcibaadaat wاlmucaamalaat wاlaadaab wاlakhlaaq waa kaamil dhinac kasta waa ka dhamaystiran tahay haddii cibaadooyinkii noqoto hadday mucaamalo dadka ka dhexaysa hadday noqoto hadday aadaabtii noqoto hadday akhlaaqdii noqoto shay ma jiro dadka anfacaya oo ka mida cibaadadii ama mucaamalaadka ama aadaabta ama akhlaaqdii ilaa way caddaysay dadkana way jeclaysiisay wayna ku boorrisay shay ma jiro dadka dhibaya diinkoodii adduunyadooda dhibaato u keenaya ilaa shareecadu waa ay ka digtay rasuulkuna waa faray calayhi salaatu wasalaam fii saxiixi muslim waxaa ku sugan min xadiidi salmaan radia allahu canhu inay niman gaaliihi u yimaadeen mushrikiinihi deetana waxay ku yidhaahdeen qad callamakum nabiyukum kula shayin xata alkhiraa'a rasuulkiinu calayhi asalaatu wasalaam shay kasta wuu idin baray ilaa qofku siduu xaajadiisa u gudanayo ee u saxaroonayo ayuu idin baray deetana saxaabigu wuxuu ku yidhi ajal haayo waana baray laqad nahaanaa an nastaqbila alqiblata ligaa'iطin aw bowl aw an nastanjiya biاlyamiin aw an nastanjiya biaqala min alaaثati axjaar aw an nastanjiya birajiicin aw bicadmin yani xadiidkii buu sheegay xadiidkaasuu sheegay oo ah kayfiyaddii xaajada loo gudanayay marka yani waxay sheegayaan iyagu oo saxaabigu sheegay can rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam inuu dadkii wax kasta uu baray oo u sheegay xataa waxa ugu hooseeya ibni aadamka xaajaduu soo gudanayo aadaabteed buu baray marka wixii ka sarreeyey maxaa u nolanaysaa shay kastaba waa caddeeyey wy marka waa sida wuxu uhi sheekhu raximah اllah xadiidka labiyo toban can anas bni malikin radia allahu canhu ana الnabiya salى اllahu عalayhi waslama kana ida dakla اlkhalaa qal allahuma inii acuudu bika min alkhubufi wاlkhabaa'ifi anas wuxuu yidhi ana الnabiya sal ly slam kaana ida dakla alkhalaa nebigu wuxuu ahaa idaa dakala alkhalaa'a ay idaa araada an yadkula alkhalaa markuu doono in uu suuliga uu galo wuxuu odhan jiray araada dukuul qaala wuxuu rasuulku yidhi uu odhan jiray allaahumma inii acuudu bika ilaaha waxaan kaa magan gelayaa min alkhubufi waalkhabaa'ifi sheekhu markaasaa ku fasir wuxuu yidhi alkhubufu bidammi lkhaa'i khaada marka la godo iyo walbaa'i jamcu khabiifin weeyaan khabiif oo la jamciyey waalkhabaa'ifu khabaa'istuna jamcu khabiisatin weeyaan istacaada wuxuu ka magan galay ilaahay min dukraani shayaaiin shayaadiinta kooda lab wa inaafihim iyo kuwooda dhadig buu ilaahay ka magan galay marka khubus waa jamcu khabiisinoo waxa weeyaan dukraanu shayaaiin shayaanka kiisa lab weeyaan marka dukuur ashayaaiin ilaahay waxaan ka magan gelayaa shayaanka kuwiisa lab waalkhabaa'isi shaydaanka kuwiisa dhadig baan ka magan gelayaa wey saynu soo sheegnay kaana nabiyu sal ly slam waxay kutusinaysaa tadullu cala almulaasamati walmudaawama inuu rasuulku daa'imay calayhi salaatu wasalaam uu laazimay uuna ka tegin shaygan ama ducadan idaa dakala alkhalaa iyadana saasoo kale waan soo marnay idaa araada dukula alkhalaa markuu doono inuu suuliga galo weeyaan wa minhu qawluhu tacaala faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaah xagga hore aynu kusoo marnay macnahana waxa sii cadday riwaayada bukhaari uu soo saaray iyadoo mucallaq ah kaana الnabiyu salى اllahu alayhi wasalama idaa araada an yadkula alkhalaa nebigu wuxuu ahaa calayhi الsalaatu wasalaam idaa araada an yadkula alkhalaa markuu doono inuu suuliga galo qaala wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika min alkhubuثi wاlkhabaaif marka yani riwaayadaas way caddaysay waxay caddaysay xadiidkan idaa dakala alkhalaa in loogala jeedo dikrigaasi inuu rasuulku la iman jiray markuu doonayo inuu galo waa qabla اdukuul intuuna suuliga gelin weeyaan idaa araada اdukuul laa bacdahu yani markuu galo xamaamka ama suuliga uu galo maaha intuuna gelin waxa wey uu doonayo inuu galo weeyaan marka yani riwaayaha si fiican u caddaysay lafdigana kalena xagga hore kusoo mara allahuma inii acuudu bika min alkhubثi wاlkhabaaif marka khubsigiina sheekhu wakaa inoo fasiray khubuf uun inoo xarakeeyey waa bidami اlkhaa walba khadoo la godo iyo badoo la godo waxaa la wariyey iyadoo badaba la reebay alkubfu alkubfu taasina khaaabi oo kale wuxuu yihi waa waa qalad in saa la akriya alkubf bada in la reebaa waa qalad buu yihi lakin isaga lifta lagu sii qabsado waxaa la yidhi qalad maaha oo a'imadii luqada qaar badana kamidihii way sheegeen sida abu cubeyd qasim ibn salaam oo kale iyo iyo jamaaca min a'imati luga inay sax tahay bay sheegeen khubf ba'da oo la reebo waana mufrad bay noqonaysa xaaladaas khubf marka la ihahdo ba'da la godana waa jamcu khabiisin weeyaan marka macnaha ay leedahay khubstaas iyo khabaa'isaasi macaani kalena waa loo sheegay sida uu sheekuu sheegay oo kale in marka waxa weeyaan ay yihiin dukraan ashayaaطiin wa inaafihim kuwooda lab iyo kuwoodii dhadig baa loogala jeedaa halkan ama uu ku fasiray macaani kalena waa lagu fasirayo waxaa la yihi khubudku waxa weeyaan ashar sida markaa abu cubayd uu yidhi khubud waxa sharkana waa la idhahdaa sida oo kalena kufriga waa la yidhaahdaa sida oo kale khubsiga waxaa la yidhahdaa ashayaaiin khabaa'istana waxaa la yidhahdaa almacaasi macaasida lafteeda ayaa la yidhahdaa waxaa kale la yidhi khubudku waxa weeye ashayaan khubudku waa shayaankii kaanahu isticaada min min ficliha markuu khubud qofkuu leeyahay waxaabad moodaa inuu ilaahay ka magan galay shaydaanka ficilkiisa wlkhabaaid khabaa'istana waxay ku fasireen albawlu walghaa'idu bawl oo kaadidii ah iyo haa'id oo saxaradii ah marka sidaa la yidhaahdana micnaheedu wuxuu noqonayaa ama aada moodaaba inuu ilaahay ka magan galay min dararihima min dararihimaa yacni kaadida iyo saxarada dhibkooda kaadida haddii istaagto ama saxarada istaagto waa dhibaate marka taasuu ka magan galay marka markuu leeyahay alkhubd waxa wey waa shayaankii ficilkiisabuu ilahay ka magan galay wlkhabaaisna kaadida iyo saxarada dhibaatadoodibuu ilaahay ka magan galay sidaana waa lagu fasiray alqaadi ciyaad isagu waxa uu yihi yani baciid maaha qofku inuu ilaahay ka magan galo min alkufri wاshayaaiin wa min jamiic اakhlaaq alkhabiiati wlafcaal almadmuumati wahiy alkhabaaif inuu kufrigii iyo shayaaiintii iyo akhlaaqdii xumayd iyo ficilkii markaa aan wanaagsanayn inuu ilaahay ka magan galo yani mustabcad maaha marka tafsiirka noocaasna waa waa lagu fasiray marka waxa khubudkaas xadiidku wuxuuna tusinaya oo aynu ka qaadanaynaa qofku markuu xaajadiisa gudanayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu magan galo shaydaankii ayuu ka magan gelaya waayo meelayaga noocan oo kale xaajada lagu guto suuliyadii iyo xamaamaadkii waa meelaha shayaadiinta ay buuxdo ee ay joogto meelaha qurunka ah shayaadiinta iyo jimanka ayaa laga helaa oo joogaa inta badan sidaa daraaddeed qofku waa inuu ilaahay ka maan galaa shayaadiintaasi meesha uu gelayo ayaga marka waxa weeyaan ay soo xaadurana yimaadaan oo meeshan waxay tahay meesha ay joogaan ay tahay waa inuu ilaahay ka magan galaa subxaanahu wa tacaala saa daraadeed baa rasuulku inuuga meengej allahuma inii acuudu bika min alkhubuثi wاlkhabaaif waxaa kala soo aroortay rasuulku inuu yihi bism اllah allahuma inii acuudu bika min alkhubuثi wاlkhabaaif waxaa kala soo aroortay rasuulku inuu yihi sitru maa bayna acyuni اljini wacawraati bani aadam an yaqulu bism اllah sitru maa bayna acyuni اljin wacawraati bani aadam cawraadka reer bani aadam iyo indhaha jinka waxa kala teedaya oo sitaarad u noqonaya bismi illah inay idhahdaan bismi illah haddaad tidhahdid cawradaada shaydaan kuba arki maayo jinna arki maayo marka bismi illaah allahuma ini acuudu bika min khubs walkhabaa'is waxa ay kaa teedaysaa oo marka waxa weyaan ay kaa xijaabaysaa indhihii shayaaiinta iyo jimanka marka bismi illaahi way soo aroortay bismi illah in lagu horey la horreysiiyo marka waxay isweydiiyeen culimadu maxaa bismi illaahi loo horreysiiyey inan qur-aanka marka la aqriya acuudu billahi min ashayaan rajiim bismi illahi raxmaan raxiim baa la yidhi halkanna waxa hi bismi illah allahuma inii acuudu bika min alkhubs walkhabaa'is oo bisinkii baa la horreysiiyey isticaadadiina waa la dambeysiiyey waxay dha halkaasi qur-aanka marka la aqriyayo shaydaanka in la iska naaro shaydaanka la horreysiiyaa waxa weya waa qur-aanka wey waayo bisinku waa qur-aankii buu ka mid yahay marka haddaad isticaadadii aadbisinkaad ad horreysiisid oo isticaadadii aad dambeysiiso waa qalab marka waxaa la horreysiinaya maxay isticaadadii bisinkiina waa la dambeysiinaya lianna basmaladii waa min alqur'aan qur-aankii bay ka mid tahay farqigaasi marka udhexaysiiyeen oo marka ay sheegeen marka qofku ducadana wuu ku gaabsan karaa bisinkana waa uu raacin karaa waxaa kale marka xadiidka aynu ka qaadanaynaa inay waajibtay qofku inuu iska ilaaliyo ka dheeraado nijaasta lana yimaado waxyaabaha marka waxa weeyaan nijaastii qofka ka ilaalinaya aadaabta suuliga loo gelayna waxaa ka mid ah inuu qofku marka uu gelayo inuu lugta bidix horreysiiyo tamidiina uu dambeysiiyo lugta bidix horreysiin lugta bidix buu horreysiinayaa lugta midigna waa uu dambeysiinaya maruu kasoo baxayana lugta midig buu soo horreysiinaya tamidixna waa uu dambeysiinaya sida darsigii xal xadiidkii xalata ole aynu kusoo marnay xaajada marka qofku uu gudanayo dhulku inuu meesha uu ku gudanayo inay meel dhisan tahay iyo inay meel bannaan tahay haddii markaa meesha dhisantay de waa isturaysaa markuu suugi gala baabkii xidho cidina arki mayso laakiin meesha hadday bannaan tahay waa inuu fogaadaa dadka waa in ka fogaadaa oo meelaha dadka ay ku arkayaan ay ka arkayaan isha ay qabanayso waa inuu ka fogaadaa waa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa fogaan jiray waa inuu dadka iska asturaa hadduu wuxuu isku asturi kale helayo maalan dhagax oo kale ku gaboodo ama geed oo kale ama saas oo kale meel yaroo godan uu ku dhaadhici karo oo kale dadka waa inuu iska asturo dhulka ilaa intuu dhawaanayna waa inuuna cawradiisii faydin waxa laga yaay qof meelaha marayaa inuu markaa jiro isagu una arkaynin waa inuuna cawradiisii una faydin waktiga ilaa dhulka uu dhawaado aadaab markaa noocaas oo kale ah ayaa la tilmaama عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحيين إذا أتيتم الغائط مركا تمادين ماشي حاجة لقب قذنيو فلا تستقبلوا القبلة قبلتها قابلنا فلا تستقبلوا القبلة بغائط قبلتها لقابلنا صحراء ولا بول يكادتنا walaa tastadbiruuhaa hanaw daba jeedinina walaakin shariquu aw qaribuu hase yeeshe ee bari bariyaysta ama galbeedaysta yacni bari ujeesta ama galbeed ujeesta yaa ahla almadiina qaala abu ayuub wuxu uhi faqadimna shaama shaam baanu nimid fawajadnaa waxaanu helnay maraaxiida suuliyo qad buniyat naxwa alkacbati xagga kacbada markaasi loo dhisay yani loo jeediyey fananxarifu canhaa waanu ka leexanaynay buuli wanastakfiru اllaha caza wajal ilaahayna dembi dhaaf baanu weydiisanayn idaa ataytum laaib algaayb halkan imika waxaa loogala jeedaa almakaan lmuطmainu min alard oo halka xaajada lagu gudanayo aaib asalkeedaba waxaa la dhahdaa luatan almakaan lmuطmainu min ard meesha dhulka ka mida yar hooseysa ee qofka asturaysa marku fadhiisto ee aan la arkaynin yaa haayid la yidhaahdaa marka inka alghaayid halkan taasaa loogala jeeda laakiin xagga xadiiskii inta dambe falaa tastaqbilu qiblata bihaa'idin haa'idkaa dambe waxaa loogala jeedaa alcadira oo ah saxaradii waxaa saxarada haa'id loogu magacaabay xaqiiqatun curfiyatun bay iska noqotayo intay xaqiiqadii lugawiga ahayd ka tagtay xaqiiqada lugawigu waxa weeye waa dhulka hooseeya ee qofka asturi karaya marka xaqiiqada way ka tagto waxay tagtay xaqiiqatun curfiyatun bay noqotay oo dadku berigii hore banaankii tegi jireen dabeetana qofku meeshaa godan iyo dhulkaas buu markaa xaajihiisa kusoo godan jiray qofka maga xaggeed ka timid wuxuu ohan jiray haa'idkii baan ka imi dabeetana waxay noqotay uun waxaa lagu magacaabay uun shaygii qofkii marka bini aadamka ka soo baxayey ee saxarada ahayd baa lagu magacaabay haa'id marka xaqiiqatun curfiyatun bay noqotay marka iminka xadiidka marna waxay ugu jirtaa iyadoo xaqiiqatun lugawiya ah marna waxay ugu jirtaa iyadoo ah xaqiiqatun curfiya marka xaqiiqa lugawiyata waxa weeye idaa ataytum lghaa'ida haa'idka halka waxaa logula jeedaa meeshii xaajada lagu gudanayay baa loo jeedaa falaa tastaqbilu qiblata bihaa'idin haa'idkana waxaa logala jeedaa waxa weeyaan xaajada lafteeda baa loogala jeedaa oo xaqiiqadii markaa curfiga ahayd oo saxaradii baa loogala jeedaa bihaa'idin walaa bawlin falaa tastaqbilu qiblata qiblada waa kacbadii baa loogala jeeda xagga kacbada ha u kicina ha u jeesanina weeyaan walaa tastadbiruuhaa hana u dhabar jeedinina walaakin shariquu aw aribuu shariquu aw aribuu waxaa loogala jeeda ahl ahlulmadiina dadka madiina yaa loogala jeedaayo dadka qibladooda ay tahay koonfur ama ay tahay waqooyi ee qiblada ka xigto yaa lala hadlaya waxaa lale idinku qiblada hala qaabilina hana u daba jeedinina haddii koonfur kaa xigto qibladii markaa markaad xaajada gudanaysid ha eegino xagga ha u jeesanin hana u daba jeedinino intaad koonfur intaad waqooyi u jeesatid dabadaadii inay qaabilin xaggii marka waxa weeyaan qibladii haddii qibladii kaa xigto xagga waqooyi inaga oo kale hala qaabilin hana u daba jeedin haddaad xaggan u jeesid koonfurta dabad u daba jeedis laakiin xaggee ku bannaan bari baad u jeesan kartaa galbeedna waad u jeesan kartaa waayo barina qibladii kaama xigto galbeedna qibladii kaama xigto marka dadkana la hadlaya waa dadka qibladu ay ka xigto koonfur ama waqooyi walaakin shardiqa oo qarib dadkaas weeyaan laakiin qofka qibladiisa tahay mashriq ama maqrib ay tahay wuu ku baxaya isagu walaakin shariqa oo qarib uma soo gelay waxaa noqonaysaa isagu marka waxa weya inuu koonfur iyo waqooyi ula kaco oo de qibladiiba waxay ka xigtaa mashriq bay ka xigtaa waa barigii ama maqrib bay ka xigtaa oo waa galbeedkii marka labada jaho la kala kici maayo oo hadduu misal mashriqay ka xigto oo xaggeeda u jeesto lama banaana hadduu koonfur u jeesto u daba jeediyana iyaduna waa saasoo kale koonfurtina waa noocaasoo kale cafwan waxuu jeeda galbeedkii galbeed baa ujeeda yani waa barigii galbeedkii isagu marka waxay noqonaysaa labadan jiha ee kale marka dadkan shariqo uqaribu lilay waa dadkaas dadkaas la hadlay ee maaha micnaheedu shariquu bariyaysta aw qaribuu galbeedaysta oo bari galbeed wala kala kaca u jeesta marka laleey walow qibladu xaggaha kaa xigtaa nooca maaha waa dadka inay qibladooda xagga ahayn weeyaan dadka qiblada xagga ay ka xigta oo iyaga uma banaana inay u jeestaan marka reer madiine oo koonfur ay ugu baagnay qibladu ayaa loo leeyay shariquu aw qaribuu abu ayub oo saxaabiga xadiidka warinaya wuxuu yihi faqadimna shaama shaam baan soo galnay shaam iyo sha'am in la aqriya way banaantay baa layidhi labaduba marka waa dhul badan oo macruufa waxaana uu shamlisanayaa iminkaa dhulka la yidhaahdo suuriya iyo lebnaan urdun filistiin dhulkaasa laisku ohan jiray berigii hore shaam iminka magaalooyinka dalalkaas urdun suuriya lebnaan filistiin dhulkaasa shaam la odhan jiray ardu almaxshari waalmanshar fadaail baa kusoo aroortay markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sheegay dhulkaas baanu nimid buu yidhi marka oo waktigii saxaabadu dhulka ay furteen islaamku dhulkaa soo gaadhay dabeetana waxaanu helnay fawajadnaa maraaxiida waxaanu helnay suuliyo maraaxiidku waa jamcu mirxaadin wa huwa almuqtasalu waa meeshii lagu meedhanayay weeyaan laakiin halkan waxaa logala jeeda mawdic takhali meeshii xaajada lagu gudanayay suuliyadii oo la dhisay qad buniyat naxwa alkacba xagga kacbada loo bineeyo loo dhisay ayaanu la kulannay bu yidhi yani dadki markay markay dhisayeen waxay u dhiseen jahl yani aynay garanahayn may garanaynin in xaggaa loo jeedinayo xagga qiblada u jeedayeen qad buniyat naxwa alkacba xagga kacbada jihadii kacbadii ka xigtay bay suuliyadii u jeedayeen oo qofka xaggaas u jeesanaya marka may garanaynin garasho la-aan baa sababtay marka waxa weeyaan may qastiyin qasti ahaan umay samin caynkaas ee garasho la-aan baa u geysay ba mujaradu jahli wa itifaaqi fananxarifu canhaa waanu ka gadoomaynay nanxarif yani jihadii kacbada waxaan isku dayayna inaan ka leexano xaggaas ujeedaa kacbadii ujeedaaye inaan ka leexano aan isku dayn marka waanu ka leexan jirnay buu leeyay fananxarifu canha wanastaqfiru llaha caza wajal ilaahayna dembi dhaaf baanu weydiisanaynay dembi dhaaf baan ilaahay weydiisanaynay dembi dhaafkaas wanastaqfiru llaha caza wajal ilaahayna dembi dhaaf baanu weydiisanaynay dembi dhaaf baan ilaahay weydiisanaynay dembi dhaafkaasna yani inkastoo ayagu da inuu qastiyino qasti bayna ka ahayno maadaama suuliga xaggaa loo dhisay haddana dadka markaa saalixiinta u wanaagsani waxyaabaha yar noocaaso kale way iska ilaalinayeen oo deetna ilahay bay dembidhaaf weydiisanayeen marka dembidhaafka cidda weydiisanaysay waa iyaga weeyaan waxa kale ee la yidhi waxaa loogala jeeda wanastakfiru llah ilaahay baanu dembidhaaf u weydiinaynay kuwii suuliyada sidaa u dhisay kacbadiibu ujeediyeybe kuwaas laftooda yanu ilahay dembidhaaf weydiinayn lakin sidaas saxiixi waxa weeye ahlu cilmigu markaas ay aada u sheegeen in qolada dembi dhaafka weydiisanaysa ilaahay iyaga inay yihiin subxaanahu watacaala iyaga ilahay markaa weydiisanayay dembi dhaaf in ilahay dembi dhaaf marka xadiidku wuxuu ina tusinayaa in kacbada la ixtiraamo oo la weyneeyo oo la sharfo inay tahay way habboon tahay ixtiraamu alqibla wa tacdiimu alkacba wa takriimuha sidaa daraaddeed baa shaaricu uu diiday in khaakhada xagga kacbada loo tufo ama xagga qiblada loo tufo oo qofku in marka waxa weeyaan ama masaajid ha ku jiro ama banaanka ha marayo ama yani ama berdisna ha ku jiro inuu markuu khaaksanayo ama uu candhuufis ka tufayo inuu xagga kacbada ama qiblada ka xigtay inuu u tufo waa diiday sidaa daraaddeed ba rasulku yihi calayhi salaatu wasalaam qofka markaa xagga kacbada ama xagga qiblada u tufa jaaءa ywma alqiyaamati wاnukhaamatu bayna caynay maalinta qiyaamaha u yimaada iyada oo markaa halkaa loogu ururiyey wixii uu tufayba halkaasa loo soo saaraya yani labadiisa labadiisa indhood dhexooda iyo xaakadii loo saaray yani waa diiday saa daraadeed ba culimadu sida nawowi oo kale waa diideen qofku marka waxa weya inuu khaaksado oo xagga qiblada u tufo meel dhisan hadduu ku jiro iyo hadduu meel dhisna inu ku jirin labadaba marka waxaa la ixtiraamaya maxay kacbadii baa la ixtiraamayaa saxaradii iyo kaadidii iyo candhuuftii khaakhadii intaba waa laga ilaalinaya in xagga markaa wax weya loo loola kaco xadiidkan soo socdaana waa la macno aynu markaasina raacin can cabdillaahi bni cumar ibni khaaab radia allahu canhuma qaala raqiitu waxaan fantay oon fuulay yowman maalin calaa beyti xabsata xabsa gurigeedii baan fuulay waa gurigii markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam fara'aytu nabiya waxaan arkay nebiga ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo yaqdii xaajatahu xaajadiisii gudanaya mustaqbila shaami shaam qaabilsan mustadbira alkacbati kacbadan u daba jeediyey fara'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay ayaan markaasi arkay oo yaqdii xaajatahu xaajadiisii gudanaya mustaqbila shaami shaam qaabilsan oo xaggaa qaabilay mustadbira alkacbati kacbadiina u daba jeediyey oo dhabarkiisa ujeediyey mustadbir alkacba kacbadii u dhabarkiisa ujeediyey raqiitu waxa wey maana waan fantay wey korbaan yani u fuulay raqiitu yowman yani maalin maalmaha ka mida wey xabsina waa walaashii xadiid ay werinaysana waa ina iman doona insha allahu tacaala markuu leey fara'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga ilaahay baan arkay waxay ahayd uun min hayri qasdin umuu qasdiin gurigunbuu fuulay sida riwaayadka qaarka ku soo hortay libacdi xaajati xabso gurigeedii baan dusha sare uga u fuulay libacdi xaajatii xaajadeeda markaasi qayb waan anu baahi aan leeyahay u fulay ayaa markaa rasuulku la kulmaya calayhi salaatu wasalaam oo xaajadiisii gudanaya markaa tajasus iyo iyo qasti uu fuulay si u arkay may ahayn meeshuun buu fuulay dabeetna uu la kulmay un marka yaqdii xaajatahu waxa riwaayadka qaar kusoo artay bayna labanatayni yani dhismo yaroo meesha la dhisay ayuu rasuulku dhexdooda fadhiyey oo deetna xaajadiisi uu ku gudanayay marka macno suuli oo kalea meel macno suuliga oo kalea ayuu markaa xaajadiisii ku gudanayay mustaqbal ashaam shaam buu qaabilay mustaqbal alkacba kacbadina oo daba jeeyey waay labadan xadiid ee sheekhu halkan nagu keenay haddaynu u fiirsanno xadiidka hore waxa uu sheegay laa tastakbiru lqiblata biqaa'iطin walaa buwalin walaa tastadbiruuha in la qaabilo waa diiday oo kaadii saxrada lala qaabilo in loo daba jeediyena waa diiday xadiidkan waxa uu sheegayaa inuu rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu u daba jeediyey kaasi labadaba waa diiday in lala qaabilona waa diiday in loo daba jeediyena waa diiday xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa inuu rasuulku sal lla ly slam uu dhabarkiisa u jeediyey ayay ka dhigan tahay sidaa daraaddeed hadduu isweydaariyo weysadiisu waxba noqon mayso wax dhibaataana ma laha sida fadliga badanina waa inuu hormariyo maxay gacantii midig gacantii bidixna uu dambaysiiyo lugtii midig lugtii bidixna uu dambaysiiyo laakiin haddii la isweydaariyo wax mushkilada ma laha waxay ka dhigan tahay sidaa hal xubin oo keliya baa la sheegay oo markay tartiibta ka warramayaan iyaga tartiibta kuma jiraan baa layidhi iyagu labada gacmood tartiibta kuma jiraan oo tartiibta waxay noqonaysaa in wejiga la meedho gacmahana lagu xujisiiyo markaasa laleey gacmaha lagu xujisiiyo tii doonta aad ka horraysi waa inaad yani gacmaha marka wejigaad meedhin waa inaad gacmahaad ka boodin oo madaxii ama laguha aanaad u boodin wejigaad meedhaysaa gacmahaa ku xigaya madaxaad masaxaysaa lugahana waad meedhaysaa sidaas bay u tartiibsan yihiin oo u kala horeynaya oo haddaad wejigii meedhid oo madaxii aad masaxdo haddana gacmihii aad meedhid ma soconayso laana tartiibtu waa waajib bay yidhaahdeen laakiin labada gacmood ee labada lugood kolba kii la horraysiyaa wax mushkilada ma laha sidaas bay ahlucilmigu tilmaameen wayadayhi ila lmirfaqayn waxay idhahdeen culimmadu mirfaq oo halkan xusulkiima soo guda gelaysaa in la meedha ma waajib bay tahay mise maaha waajib laba qowl bay kuley ahlucilmigu jumhuur lculamaa oo aimada afarti ay ka mid yihiin waxay yidhahdeen in la meedho ilaa xusulka waa waajib laakiin jamaacat min ahli lcilm way khilaafeen oo waxay idhahdeen waajib maaha sababta la isku khilafsan yahin waxa weeye ilaada ku jirta aayadda qur-aanka ama xadiidkaba wayadayhi ilaa almirfiqayn ilaadu laba macno bay leedahay macnaha koowaad waxa weeye waxay ku tusisaa alintihaa liintihaai algaaya shaygu hayu ku gabagaboobo ayay ku tusinaysaa macnaha labaad kaasoo macnaha mashhuurka ah ee caanka ah macnaha labaaday ku tusaana waxa weeye oo laga yaaba waqtiyada qaar inay ku timaado macnaha maca oo wayadayhi ila lmirfaqayni ay maca almirfaqayni marka haddaad tidhaahda ilaa waa intihaa intihaa lgaaya ayay ku tusinaysaa micnaheedu waxa weye waajib maaha in la maydho labada xusul waayo intihaagu iyada dee waxa weeyaan uu ku gabagaban karo wanka yar waa halku ku dhammaanayo wey marka iyagu meeritaanka kuma jiraan waa halku ku gabagaboobay haddaad tira macalmirfaqayna waajib bay noqonaysaa in la wada maydho sidaas baa markaa khilaaf ku yimid laakiin jumhuurku waxay tilmaameen in marka waxa weeyaan labada xusul in la maydhaan ay waajib tahay sunuhuna sunaha rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam sidaas buu caddeeyey ayaa markaa la sheegay xadiid baanu ku saaray xadiidka sanadkiisana ahlucilmigu waa tacniyeen adaara almaa calaa mirfaqayhi labadiis xusul buu biyihii ku wareejiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waay uma masaxa ra'sahu deetana madaxiisiibuu masaxay masaxa ra'sahu waxay ku tusinaysaa madaxa dhammaantii in la wada masaxayo ismu ra's xaqiiqatan fi lcudw ra's maxaa la idhahdaa intaas baa la dhahda madaxa marka wuu masaxay madaxii buu masaxay mar haddaa la yidhi madax oo dhan buu masaxay weeyaan madaxa oo dhan ayuu masaxay in madaxa la masaxaana waa waajib waa waajibaadka salaad weysadu ay leedahay laakiin culimmadu inta waajibkaasi uu ka gudin bay isku khilaafeen qolo waxay horta way isku waafaqsan yihin madaxoo dhan in la wada masaxayo laakiin waajibku inteeba ku dhacaya wa dhahdeen bacd ras madaxa qaybtan haddaa la masxo biyaha saa loo gaadhsiiyo waxa weeyaan waa waajibka waa dhacya qole waxay dhahdeen tin keliya haddaa la masaxo tin keliya haddii la masaxo o la gaadhsiiyo biyihii waa asaxaya laakiin sida sawaabku waxa weeye rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam ka sugnaatay in madax oo dhan la wada masaxayo sababta khilaafka keenten waxa wey aayadda qur-aanka wamsaxuu biru'uusikum wamsaxuu biru'uusikum ba'daasba markaa culamada qaariden waa ba'du tabciidiya kutusinaysaa laakiin in fara badanoo culimmada ka midi waxay xaqiijiyeen oo markaa taxqiiq ku sameeyeen inay ba'du tahay lililsaaq ayna ahayn litabciid waana sida sawaabkaa wey rasuulka sala allahu alay slam isagoo madaxa barhti barhkii ku kaaftamo lama hayo saddex arrimood baa ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam in madaxa uu wada masaxay oo intuu halkaa ka bilaabay qadaadkuu gaadhsiiyey dabeetana uu soo celiyey oo halkuu ka bilaabay dib ugu soo celiyey madaxii o dhan buu wada masaxay waxaa kala sugnaatay isagoo cumaamadii xidhan ama koofiyadii inuu madaxa qaybta foodal kale intuu masaxay cumaamadii xidhnaa ama koofiyadii xidhnaa uu ku kamilay oo waxa weeyaan kumuu kaaftoomin keliya uun biyihii halkan sare intan fooda uu mariyey dushaas ulu haddana kasii masaxay cumaamadiisii arrinka saddexaad ee ka sugnaaday waxa weeye inuuna timihiiba masixinba ee cumaamadii madaxa saarneyd uu dusha ka masaxay saddexdaas siyoodba way ka sugnaadeen marka marnaba lama soo warin isaga oo ku kaaftoomay madaxa qayb ka mida madaxa qayb ka mida waa masaxay laakiin wuxuu ku kamilay uu ku dhamaystiray cumaamadii xidhnaabuu dusha sare kasii masaxay waana sidaa weeye sunnuhuna waa caynkaas uma asla kiltaa rijlayhi labadiisii lugood oo wada jiro oona waa maydhay waxayna kutusinaysaa in labada lugood in la maydhayaa inay waajib tahay qolada odhanaysa waa la masaxayaa oo shiicada markaas ay ugu horayso ayaa uu radeeyaa waayo fii saxiixi muslim waxaa ku sugan min xadiidi camr ibni cabasa xadiidkaas waxaa ku jirtay uma yaqsilu rijlayhi kamaa amarahu allahu caza wajal dabeetana labadiisu lugood inuu qofku uu maydho sidii ilaahay uu faray marka usli waa la maydhayaa labada lugood lama masaxayo lama lama masaxaye waa la maydha marka qofku xidhan yihiin ba marka qofku masaxaya waa la maydhaya xadiidku waxaa kale inu tusinayaa tasliis xubin walba saddex jeer baa la maydhay labadii gacmood saddex jeer baa la maydhay labadii lugo labadii gacmood markii la ugu horreysay kafka yacni laba saddex jeer baa la maydhay wejigii saddex jeer baa la maydhay gacmihii saddex jeer baa la maydhay lugihii saddex jeer baa la meedhay madaxiina waa la masaxay marka ahlu cilmigu waxay ku ijmaaceen sida ayuu soo naqlinay ibnu ibnu mulaqin isku raacsan yihiin in ay sunno tahay in xubnaha oo dhan saddex saddex la meedho lagamana badinayo saddex kama badin karsa qofka intaa ka badiya faqad asaa wa dalam yani isaa'ana waa layin dulmina waa layin qofkaas marka saddex jeer buu xubin kasta waxaa la meedhayaa saddex jeer baa la meedhaya marka laga reebo madaxa madaxa mar keliya baa la masaxaya mar keliya baa la masaxaya oo ya madmadada iyo istinshaqa oo wada socdana waa saddex wey yani way wada socdaan ayagu xadiiska soo socda inoo sheegi doona aynu ka arki doona insha allah waxa weeyaan way wada soconayaanoo saddex saddex darsimo loo soo qaadaya dabeetana luqluqashada iyo sandaarsiga laga dhexaysiinaya madaxa unbaa saddex jeer aan la meedhaynin ama aan la masaxaynin inta kale waa saddex weeyaan xadiis baa soo arooray cuثmaan ibn cafan uu werinayo oo markaa uu tilmaamayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu saddex jeer u masaxay madaxa laakiin sanadka xadiidka mu asixin waa shaad sheekh alalbani laakiin xadiidka waa saxiix yeelayaa shawkaanna waa kasoo werinaya inuu xadiidka saxiix yaal lakin sida sawaabkii xadiidka mu asixin laakiin saxaabada qaar kamid waa ka asaxay sida anas ibn malik oo kale laga soo wariyey anas bn mali oo kale waa laga sheegay markaa waa inu madaxa uu saddex jeer masaxay ajrigan xadiidkuu sheegayo waxa uu ka waramayaa qofka laba arrimood laga helo o inuu u weysaysto qofka saa lasoo sheegay kayfiyaddaa lasoo sheegay waa inuu weysaystaa waa inuu laba laba ragcadood tukadaa de uma sallaa ragcatayn laba ragcadood buu tukanaya sidaa loosoo sheegay inuu u tukanaya xadiidka lagu sheegayo bikhushuucin khushuuc oo naftiisa weyn waxba ugu sheekaynin laa yuxadiu fiihimaa nafsahu naftiisa weyn waxba ugu sheekaynin oo xadiiu nafsigii iyo khawaairtii iyo waswaaskii iyo waxyaabahaas buu marka waxa wayaan wixii nafta soo weeraray o dhan waa iska celinaya markaaba waa khushuucaya in khushuuc buu la imanaya marka markuu qaabkaasoo kale u weysaysto salaadana u tukado waxa weeyaan ajrigaa la sheegay waa helaya ajriguna waxa weya gufira lahu ma taqadama min dembihi wixii dembigiisii uu hore marsaday dembigiisii hore waa la dhaafayaa dembigaasina ahlu cilmigu waxay sheegeen inay dunuubta sakaa'irta ah oo kabaairta kuma jirto iyadu markaa taas waa weysada halkaa waxaa ku jira waxyaaba sunayaala oo weysada ay leedahay iyo waxyaababa waajibaada oo weysada ay leedahay in labada kaf la meedhaa oo weelkii intaan biyaha la gelinin ka hor in gacmaha la meedhaa waa sunna weeyaan luqluqashadii iyo sandaarsigii iyo soo celintii biyaha sanka la geli soo celiyaana waa sunna weey wejiga in la meedho waa waajib labada gacmood in la meedhaana waa waajib madaxa in la masaxaana waa waajib dhagihii xadiisku inoomu sheegin dhaguhu waxay ka mid yihiin madaxa un mar haddale madaxa la masaxaya haddaa la yidhi dhagihii madaxay ka mid yihiin oo dhagahana marka madaxa la masaxo unba la raacinayo biyo cusub loo soo qaadi maayo biyihii madaxaad ku masaxday unbaad dhagahana ku masixi doontaa labada lugood in la meedhaana waa waajib saddex saddex jeer in la meedhaana waa sunne in marmar la meedhaana waa waajib hal mar in la meedhaa waa waajib laba jeer ama saddex jeer in la meedhaana waa sunne weey marka waajibaadkii oo dhan waa xadiidku oo sheegay waxyaabihii sunayaasha ahaana waa inoo sheegay wuxuu yihi sheekhu raximah اllah can camar ibn yaxya almazini radia allahu canhu can abihi qaala shahidtu camar ibn abi اlxasan waxaan arkay buu yihi camar ibn xasan wasa'ala cabdullahi bn zayd cabdullahi bn zayd ayuu weydiiyey can wuduءi الnabiyi salى اllahu alayh wasalam nebiga ilaahay weysadiisii buu weydiiyey can wuduui can wuduu'i الnabiy yani nebiga ilaahay kayfiyaddii u weysaysanayey ayuu weydiiyey fadacaa waxa uu doonay bitawrin min maain weel biyay ku jiraan tawrku waa tashti siduu inoo sheegi doono sheekhu weelu ku jiro tashti biyay ku jiraan bitawrin min maain tashti biyaabuu doonay fatawada'a lahum oo u weysaystay wuduu'a rasuuli llahi sal ly slama weysadii rasuulka oo kale ayuu weysaystay fa akfa'a calaa yadayhi labadiisii gacmood buu kusoo foorariyey min atawri yani tashtigii buu labadiisii kaf ayuu biyihii kaga soo shubay fagasala yadayhi labadiisii gacmood buu meedhay alaaan saddex jeer uma adkhala yadahu deetana gacantiisii buu dhexgeliyey fi tawri tashtigii yani waa weelkii afka balaadhnaa ee biyaha lagu shubayay wey famadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday wastanfara biyihii sanka ku jiray buu soo celiyey alaaan saddex jeer bialaai gurfaatin saddex darsiimo uma adkhala yadahu gacantiisii buu geliyey fi tawri tashtigii fagasala wajhahu alaaan wejigiisiibuu saddex jeer meedhay uma adkhala yadahu fi tawri tana haddana weelkii buu gacantiisii dhex geliyey fagasalahumaa maratayni ilaa mirfaqayn fagasalahumaa waa maydhay labadii gacmood buu maydhay maratayni laba jeer buu maydhay ilalmirfaqayn lagala gaadho ilaa iyo mirfaqaynka xusulladii uma adkhala yadahu deetna gacantiisii ayuu uma adkhala yadayhi deetna labadiisii gacmood buu geliyey biyihii famasaxa bihimaa ra'sahu labadii gacmoodba madaxa ayuu ku masaxay fa aqbala bihimaa waxa weye labadii gacmood buu la soo qaabilay wa adbara waana daba jeediyey maratan waaxidatan mar keliya uma gasala rijlayhi deetan labadiisu lugood buu meedhay ila alkacbayni lagala gaadho ilaa iyo kuraamaha wa fii riwaayatin bada'a bimuqadami ra'sihi madaxiisa foogdiisa ayuu ku bilaabay madaxiisa xaggan horu kaga bilaabay xataa dahaba bihimaa ilaa labadii gacmood uu la tegay ilaa qafaahu ilaa qadaadkiisa uma raddahumaa waa soo celiyey oo halkii buu kusoo celiyey marka ka bilaabay xataa rajaca ila almakaani aladii bada'a minhu ilaa meeshii uu ka bilaabay uu kusoo celiyey wa fii riwaayatin ataanaa rasuulu llah rasuulki ilaahay baa noo yimi sala allahu calayhi wasalam faakhrajnaa lahu maa-an biyaan u soo saarnay fii tawrin ku dhex jira tawrkaasoo min sufrin laga sameeyey min sufrin iyo min sifrin saadkood hoos dhowdi iyo saadkoo aada goodid sufr iyo sifr labadaba waa la aqriyey sifrkuna waa waag ka samaysan naxaas naxaas baa laga sameeyey sifrna wax loogu bixiyey baa layihi yan waa naxaas aada u fiican waxaana sifr loogu bixiyey liannahu yushbihu dahab dahabka ayuu shabahaa sidaas baa loogu bixiyey sufr xadiidkani xadiidkii hore way isku dhow yihiin wax saa u fara badan ma kala duwana in yar in yar waxaan badnayn bay ku yar kala duwan yihiin faakfaa calaa yadayhi min atawri yani weelkii buu soo qabtay dabeetana labadiisii gacmood buu kusoo shubay weelkiibuu labadiisii gacmood kaga soo shubay dabeetana labadii gacmood buu meeday yani labadii gacmood buu biyihii ku shubayba eewaanaga nidhi markaa gacmaha waa la meedhaya intaan biyaha gacmaha la dhex geliyo uma adkala yadahu fi tawr famadmada wastanshaqa wastanhara alaaan wuxuu kaga duway kii hore kani wuxuu sheegayaa madmadada iyo istinshaaqa iyo istinsaarku waa saddex jeer bialaai gurufaatin laakiin maaha saddex jeerna gacmaha ayaa afka ayaa iskale saddex jeerna sanka ayaale waa lix jeer ba halkaasi noqonaysaa oo lix jeeroo lasoo qaado sidaa maaha micnaheedii biyaha afka la gelinayo iyo biyaha sanka laga yeelayo waa saddex saddex dasimaana loo soo qaadayo marka lama kala soocayo waaad soo geli biyihii baad soo qaadi doontaa afkiibaad yad bar ka yeeli doontaa bar kalena sankiibaad yad yad ka yeeli doontaa fiifna waa soo odhan doontaa marka waa saddex jeer ood gacmihii biyahaad kusoo qaaday saddex jeer oo luqluqatay iyo saddex jeer oo aad sandaasatay sidaasi ka yar duwanna waa waa ay sheegeen ahlucilmigu calaa ayi xaal yani luqluqashadii iyo istinsaarkii iyo istinshaaqii waa bialaai gurufaatum sida saxiixa sawaabka siyaabo kalo lagu kala duwana waa jirtaa oo culimadu ay tilmaameen oo waxay idhaahdeen gacanta lasoo qaadayaa sanka ayaa mar laga yeelayaa waxaan sheeda afka ayaa la gelinayaa hal mar sankana saddex jeer ba laga yeelaya haddana waa lasoo qa haddana waa lasoo qaadayaa laba jeer ba afka laga yeelayaa sankana mar ba laga yeelaya adugu saasoo kale way yir kala duween laakiin sida ugu fiican waxa weeye lama kala soocayo sankii iyo afkii saddex jeer baa loo wada qaadaya saddexa jeeruma loo qaybinaya famadmada wastanshaqa wastanhara alaaa bialaai gurufaatin uma adkhala yadahu fi tawr gacantuu biyihii dhex geliyey fagasala wajhahu alaaan uma adkhala yadahu fi tawr faghasalahuma maratayn halkan maxay kaga duwan yihiin kii hore gacmaha xadiidkii hore wuxuu sheegay saddex jeer in la meedhay xadiidkana waxa uu sheegay in gacmaha laba jeer la meedhay waxaa kale xadiidkan kii hore uu kaga duwan yahay xadiidkan waxa uu sheegay in gacmihii saddex jeer la meedhay saddex jeerna luqluqashadii istinsaarkeena la yimi istinshaaqii saddex jeerna wejigii la meedhay gacmihiina laba jeer la meedhay yani xubni waa waa kala bateen marka wuxuu kutusinayaa in xubnaha qaar ka midna saddex jeer la meedhayo xubnaha qaar ka midna laba jeer la meedhi karo xubnaha qaar ka midna mid la meedhi karo waxaa ku banaan inaad xubnaho dhan mid mid aad meedhid waxaa kale ku banaan xubnaho dhan in laba laba aad meedhid waxaa kale ku banaan xubnaha oo dhan inaad saddex saddex aad meedhid waxaa kale ku banan inaad kala badisid oo qaarna laba aad meedhi qaarna aad saddex meedhid sida xadiisku inoo sheegay uma adkhala yadayhi famasaxa bihimaa ra'sahu xadiidkii hore noomuu sheegay kayfiyadda madaxa loo masaxayo laakiin xadiidkan waxa uu sheegaya kayfiyaddii madaxa loo masaxayay famasaxa bihimaa ra'sahu labadii gacmoodbuu madaxiisii ku masaxay fa aqbala bihimaa waa la soo qaabeen labadii gacmood waa adbara waana daba jeediyey maratan waaxidatan xadiiskan wuxuu sheegaya hal mar oo keli madaxii la masaxayo maratan waaxidatan xadiidka wuxuu fasiray kayfiyadda loo masaxayo laakiin iqbaalka idbaarka ishkaal baa ku jira baa layihi oo xadiidka xagga dambe imka riwaayada dambe bada'a bimuqadami ra'sihi halkan fooduu ka bilaabay wey gacmihii biyihii dhex geliyey fooduu ka bilaabay xataa daha bihima ilaa qafaha qadaadkuu la tegey deetna bartii uu ku bilaabay haddana kusoo celiyey bartuu ka bilaabay iyuu dib ugu soo celiyey marka la fa aqbala bihima qadaadku kasoo bilaabay weyaan aqbala iqbaalku waa xaggane idbaarkuna waa sidan iqbaalka halkan inta ka qaabilo dib baa xaggaasaa la kaxeeyey lama yidhahdo iqbaal marka ishkaal baa halka ku jira baa la yidhi laakiin waxaa la odhan karaa sida culimmada qaar kamid ay sheegeen kayfiyada madaxa loo masaxayo waa laba kayfiyadood fa aqbala bihimaa wa adbara maratan waaxidatan qadaadku ka soo bilaabay fooda ayuu keenay dib buu celiyey qadaadkii buu ku celiyey ama fa aqbala bihimaa yani waa la soo qaabilay waa adbara dib uu jeediyey marka waa sidaa riwaayada kale waa nooc labaad oo ah bada'a bimuqadami ra'sihi fooduu ka bilaabay xataa daha bihima ilaa qafaa ilaa qadaadkuu gaadhsiiyey uma raddahumaa waa soo celiyey labadii gacmood xataa rajaca ila almakaani aladii badaa minhu ilaa halkii uu ka bilaab dib ugu soo celiyey labadaas yoodba waa la- waa loo masixi karaa wax ishkaal markaa kuma jiro da sidaa la yidhaho وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء بيان وكاني في تور كترا تور كأو من صفر كسمسن التور شبه الطست شبه الطست تشتي أي شبها أي مركة وحويان آه تور مركة الطست طاوة لكرنا ويا طاوة لهصنا ولبضم ولا قريي طاوة ولا توري كبال ولا توري كربالي وعين قبلي ولا شارك كربالي marka xadiidkana kayfiyadii weysada noo sheegay xadii sida xadiiska hore marka uu ka warramayey laakiin waxay ku kala duwan yihiin keliya waxay ku kala duwan yihiin xubnaha waa la kala badin karaa qaarna laba la maydhi karaa qaarna saddex iyo kayfiyadii madaxa loo masaxay can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebiga ilaahay waxau ahaa yucjibuhu mid uu la yaabgeliyo attayamunu midigeysiga ayaa la yaabgelin jiray fii tanaculihi kaba xidhashadiisa wa tarajulihi feedhashadiisa wa tuhuurihi tahaaro qaadashadiisa wa fii sha'nihi kullihi iyo arrinkiisa oo dhanba waxaa la yaabgelin jiray midigaysiga kaana rasuulu llah sala alla ly slam yacni kaanadaas waxay ku tusinaysaa istimraar istimraar kaanadaas yani inuu rasuulku daa'imay calayhi salaatu wassalaam كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه يعجبه ذا فعل كمضارعه وخبرك كان وي كان خبر كذا وفعل كمضارع ويان waxa la yaab galin jiray at-tayammu midigaysi ayaa la yaab galin jiray tayammuku waxa weeye al-ibtidaa bil yamin qabla ash-shimal midigta lagu bilaabaya bidixda ka hor midigtii bidixdii inta bidix yani midigta horeynaysa taas tayammum la yiraahdo ee fi tanaculihi kaba xidhashadiisa marka kaba xidhanaya wa tarajulihi feedhashadiisa markuu feedhanayo ee uu subkanayo ee uu isqurxinayo iyo tahaaro qaadashadiisa wa tuhuurihi tahaaro qaadashadiisa oo weysadii bay shamlisanaysaa markuu weysaysanayo midigtuu ka bilaabi jiray markuu meedhanayo midigtuu ka bilaabi jiray markuu nijaas iska suulinayo haddii me midigtuu kayuu markaa waxbay ka bilaabi jiray wahalu majar tahaaro qaadashadii wa fii shanihi kullihi iyo arrinkiisa oo dhan wa fii shanihi kullihi marka shanigaasna waxaa soo gudagelayaa waxyaabo kas shay kasta yani waxa weeyaan oo wanaagsan wa fii shanihi kullihi waa caam marka wax kasta oo fiican ba lagu odhanaya marka waxaa lagu qeydaya waxyaabihii aan wanaagsanin ba laga saaraya marka waa caam waxyaabaha qaar kamida laga lagu khasisalo marka waxa weeyaan laga reebay xadiidku wuxuuna tusinayaa taqdiimu اlyamiini fi اlashyaai اطayiba ashyaada wanaagsan in midigta lagu bilaabayo waana sida fadliga badan sharcan wa caqlan waa sida marka waxa weyaan ugu wanaagsan weeyaan in midigtu ay horeyso mar walba oo bidixdiina la dembeysiiyo bidixdii waxyaabaha mustaqdarkaan fiicnayn ayaa marka waxa weeyaan lagu qabanayaa midigtana waxa fiican o dhan baa lagu qabanayaa sidaa daraaddeed baa shaaricu waxa uu diiday in gacanta midig lagu istinjoogo gacanta midig in lagu isinjoodo shaaric waa diiday bidixdaa marka waxa weeyaan lagu isinjoonayaa xubinta taranka qofka inuu midigta ku qabtana waa diiday shaaricu waxa weeyaan gacanta bidix baa lagu qabanayaa sidaa daraaddeed baa imaamu nawowi raximahullah wuxuu yidhi qaacidatu sharci lmustamira istixbaabu lbidaa'ati bilyamiin yani waxa weye qaacida sharciga mustamirka waxa weeye inay sunno tahay in gacanta midig ama midigta lagu bilaabo fii kulli maa kaana min baabi atakriim wax kastoo ah baabka sharafta iyo quruxda midigtaa lagu bilaabayaa kaa wixii ka soo horjeedana waxa mustaxaba in bidixda lagu bilaabo sidaasoo kale ibnu mulaqin baa isaguna sheegay sharaxa u cumdatulxikaam ku leeyay wuxuu ihi waddaabitu fii dalika ana kula maa kaana min baabi atakriim waziina shay kastoo sharaf iyo ziine iyo qurux leh midigtaa lagu qabanaya wixii kaa ka duwanna bidixdaa leh deetana wuxuu yihi fa min alwal ka midigta lagu qabanaya waxaa markaa ka mid a marka maryaha la xidhanayo dharkii la xidhanayo kabihii la xidhanayo marka masaajidka qofkuu gelayo markuu cadayanayo inticaalkii yani kaba xidhashadii iyo cidyaha markuu iska gaagaabinayo saasoo kale markuu feedhanayo markuu madaxii iska xiirayo salaam naqsigii markuu salaada uu tukanayo tasliimtii xubnaha tahaarada markuu meedhayo wlkhuruuj min alkhalaa suuliga markuu ka soo baxayo cunitaankii cabitaankii qofka salaantii marka la salaamayo istilaam axajar aswad xajar aswadka marka la salaamayo iyo waxyaabaha kaleo dhan markuu qofkuu seexanayo dhinac midig buu seexanay waxyaaba bidixda loo horreysiinaya lagu qabanaya waxaa ka mid ah marka suuliga la gelaya oo kale iyo waxyaaba mustaqdarka ah marka masaajidka laga baxayo iyo guriga iyo markaa ku sheegay waxaa kale kamid istinjadii waxaa kamid dharka marka la iska bixinayo ama kabaha saasoo kale kuwaasa waxa lagu qabanaya bui markaa bidixdii o calaa ayi xaal midigta waxyaabaha wanaagsan oo dhan baa lagu qabanaya markaad cunaysid cabaysid aad dhiibaysid wa aad dhiibaysid waxna aad qaadanaysid masaajidka aad gelaysid midigtaad horreysiinaysaa saasoo kale waxyaabaha kale lamidka a markaad fedhanaysid midigtaad ka bilaabaysa markaad meedhanaysid dhinaca midig markaad weysaysanaysid midig marka iminka weysada wuxuu keenay marka qofku weysaysanayo xubnaha wuxuu ku horreysiinaya midigta midigtaa la horreysiinaya waa sidaa wey sidaasoo kale nawowi raximah llah wuxuu ajmac alculamaa calaa ana taqdiima alyumna fi lwuduu'i sunnatu in midigta la hormariyo marka la weysaysanayo waa sunna weeyi waman khaalafahumaa faatahu lfadlu qofka midigtii horreysiin waaya fadligiibaa ka tegay wa tama wuduuhu weysadiisina waa waa dhamaystiranta laakiin fadligiibaa ka tegay yani hadduu midigtii horreysiin waayo bidixdii horreysiiyo fadligiibaa ka tegey weysadiisi laakiin waa dhamaystiran tahay wy markaa saasuu xadiidku kana yani baabka weysada inay sunno tahay in midig midigtii hormariy can nucaym almujmir can abi hurayraa radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam anahu qaal ina ummatii ummadayda yudcawna waa loo yeedhayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha guran xaale ay yihiin qaara wejiya deeran muxajalina qoobu cadcad caddaankaasoo min aaahaari اlwuduu weysada raadkeedii ka ahaaday faman istaaaca minkum qofka idinka idinka mide kara an yutiila quratahu inuu markaasi weji deernaantiisa u dheereeyo falyafcal sidaa ha yeelo wa fii lafdi limuslim ra-aytu waxaan arkay abaa hurayrata oo yatawada u weysaysanaya fagasala wajhahu wejigiisa ayuu meedhayo wayadayhi labadiisii gacmood xataa kaada ilaa uu ku dhowaaday yabluqu mankibayn inuu gaadhsiiyo waxa weeyaan labada garab xataa yabluqa almankibayn labada ilaa uu segay inuu labada garba gaadh labada garabba inuu gaadhsiiyo uma qasala rijlayhi deetana labadiisii lugood ayuu meedhay xataa rafaca ila saaqayni ilaa uu halkaa xooga oo kor ugu soo qaaday uma qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuula اllahi sala اla alay slam yaquul rasuulka oo leh ina ummatii yudcawna yowma alqiyaama ummaddeeda maalinta qiyaamaha ayaa loo yeedhayaa guran iyagoo wejiya deeran muxajalin oo qobacadcad min aaahaari lwuduui taasoo markaa weyse raadkeedii ka ahaatay faman istataaca minkum qofka idinka idinka mide kara an yutiila quratahu weji caddaantaasi inuu dheeraysto wa taxjiilahu iyo qobo caddaantaasi falyafcal caynka ha yeelo wa fii lafdin limuslim samictu waxaan maqlay khaliilii sal ly slam yaquul tabluqu lxilyatu xilyaddu waxay ka gaaraysaa min almu'mini qofka mu'minka ah shayga maalinta qiyaamaha uu xidhanayo yani jannada dhexdeeda ku xidhanayo waxay gaadhaysaa xayu yabluqu lwuduu halka weysadiisu ay gaadho bay gaadhaysaa xadiidkan riwaayada hore waxa weeyaan waxaa soo wada saaray bukhaari iyo muslim riwaayada labaad fii lafdin limuslim iyo riwaayada saddexaad wa fii lafdin limuslim iyadana muslim baa markaa soo saaray sida oo kale faman istaaaca minkum an yutiila guratahu wa taxjiilahu falyafcal intaas waxa waa mudraj intaasi waa mudraj yani waa kalaamkii rasuulka maha calayhi salaatu wasalaam hadalkii rasuulka faman istataaca minkum qofka idinka idinka mida ee karaya inuu dheereeyo guradaasi iyo taxjiilkaasi falyafcal waxa weeyaan yani caynka ha yeelo oo ha dheeraysto waxay dhahdeen waa mudrajo waa kalaamkii abu hurayra ee hadalkii rasuulka maha calayhi salaatu wasalaam xadiidku waxa uu sheegayaa ummaddan fadliga ay leedahay oo ummadaha kale ay kaga duwan tahay ummadaha kale waxay kaga duwan tahay ummadaha kale waxay kaga duwan tahay alguratu ataxjiil ummadihii inaga horreeyna waysada way lahaayeen oo weysada waa la wadaagaa oo weysadu maaha min khasaa'isa haadihi اlumma ummaddan waxay gaar u leedahay maaha laakiin waa la wadaagaa waxay la gaar yihiin markaa dadka muslimiinta ama muminiintu ama ummadda nebi maxamed alayhi الsalatu wasalam waxay la gaar yihiin alguraة wاtacjiib wejidaarnaanta iyo qoboc cadaanta marka ina ummatii ummadda waa ummatu ijaaba ummadda ummatu dacwa ummatu ijaaba yani ummadda rasuulka ajiibtay wey lafdiga umma macaani fara badan buu leeyahay sideed markaa ayaa la gaarsiiyey macaanida uu leeyahay marka waxaa ka mid a atbaacu alambiya yani wa kuwa rasuulka raacay calayhi salaatu wasalaam ee ajiibay yaa umma la yidhaahdaa marka ina ummatii waa ummatu ijaaba wey waa kuwii rasuulku rumeeyey calayhi salaatu wasalaam maalintii qiyaamaha waa loo yeedhaya iyagoo weji cadcad dadka waxyaabaha lagaga soo soocaya waxaa ka mid a wejigooduna waa cad yahay qoogagkooduna way cadcad yihiin marka cadaanka wejiga uu leeyahay iyo lugahan cadcad waxa ay ka timid weysadii ay weysiisan jireen waa xubnihii weysadu ay mari jirtay baa wada iftiimaya marka fadlikaas waa fadli kitaabkiina hore waxaan kusoo marnay meelaha meel xubnihii laga sujuudayey inay naarta ina cunayn xubnihii laga sujuudi jiray inaanay naarta cunayn marka yani waxay kutusinaysaa xubnaha laga sujuudaya iyo xubnaha weysada ay marta iyo dhammaan fadliga ay leeyihiin dhammaan fadliga ay leeyihiin ayay kutusanta gacmaha oo kale halkan bilfiqeynka miyaa la weydaalinayaa lugahana halkan kacbeynka miyaa las kor looga soo qaadaya oo halkaa saaqeynka sida abu hororeyska yeelay miyaa la yeelayaabaa layidhi mustaxab ba jumhuur lculamaa waxay idhaahdeen waa mustaxab wey yani inuu qofku waa halkan cududa oo kale u biyaha soo gaadhsiiyo u meedho murfiqeynku u weydaariyo inta u doono abu hurre ilaa garabku ku dhaweeyeybe isagoo hadduu ilaa halkaa soo gaadhsiiyo waxoogaa waxa weeye waa mustaxab bay idhahdeen kacbeynkana inuu kor uga soo qaado oo halkaa uu soo gaadhsiiyo xooga iyaduna waa sunna baa layidhi yani saasay ayay jumhuurku sheegeen ka abu hurere marka laga yimaado waxay deliishanayaan tablugu alxilyatu min almu'mini xaysu yablugu lwudu marka xilyaduna waxa jinjimaha iyo marka ay xidhanayaan dadka muminiintii jannaday ku xidhanayaan kaa wey marka taasi waxay gaadhaysaa qofka muminka ah halkii weysadiisa ay gaari jirtay iyu gaadhaysaa yani qofkii weysada yaraystana halkaasi ku joogsanaysaa xubintii halkaasi ku joojiyey kii dheeraystana halkaasi u gaadhaysaa oo yani way usii badanaysaa sidaas baa loogala jeedaabay culimmadu ay sheegeen calaa ayi xaal yani qofku haddii uu ku kaaftamo intaas kuraamaha iyo xusullada iyo saas oo kale